gaadiidleyda ku shaqeeyasa magaalooyinka beledweyne iyo boosaaso ayaa shaqalaan hawajahday kureed markii shaqooyin shooyo aqabad ka nagadeen isbaarooyinkii alah jidka xiriiryow magaalooyinka boosaaso iyo gurceel taar cabdi xasan oo ku mid ah daraawalada ku shaqeeyo baawurta safaraasa yo sheegay in aqabadiya nagate beesada badan iyo isbaarooyinkaha kabadadi taasiyta oo sababtay in milkiilayaalka gaadiidleyda iyo meel isku dhikan baaburtiyo horta walaal waxaa dhibaatada koowaad ay ka taagan tahay baabuurkii waa isbixi waayo markaad beledweyne ka rartid beledweyne ka bilow eeraboorka ilaa bacda labaatan isbaaraa taallo mid aad hataa filanayn aad dhex ka arkaysaa marka ninka gaadiidkiisa hadduu isbixi waayo ninka gaadiidkiisa waa xaraystay muddo bila magaalada beledweyne aan ku baagamuddaynaynaa adoo nin weynana nin gacanta u taagan dhibaataay ka taagan tahay qows toddoba qofoodahaan u bixi jiray aan usoo shaqayn jiray wax hadda wallaahi ilaahay baa xaalkoodo wallaahi waa iska garanaysaa meel aan maamul lahayn dhibkeeda ayaa taagan marka wax maamuloo horta gobolkan ka jira inaysa jirin waa ogtahay laba maamuloo isdiidanaa ka jirto hirshabelle hiiraa isteedaa ka shaqaynayso abkay shacab oo dhanna qorey u qaata wadaday taagan yihiin canug kasta qorey soo qaatay wadaduu taagan yahay lacagou rabaa meeluu laba qorey dhiganayaan adiga marka waa lagaa adag yahay saaxib baaburka halkaas dhigaa lagu leeyahay mintaasoo lacagaysi ninkii baabuurka waa awood waay gaarigayga ii xareey yiri waa loo xareeyay annagana waa baagamuudaynaynaa marka keligayna maaha waa ummadda darawaliin oo dhan ay haysataa ninkii gaadiid kale hataa kuma shaqaysto gaadiidkiisa waa xaraysay marka dhib aad iyo aad ha ka taagan wallahi hadda alxamdulilah waaba iskoolaadkiaba naga xiranba marka waxa waye annaga toddoba ciyaala oo iskuul dugsi ilaah kuma darnaadee nolol maalmeedkoodaan kasoo daberi jiray darawalaan ahay gaarigaas oo islaameed aan ku shaqaysan jiray marka waa garanaysaa meel aad ka shaqayn jirta haddaa shaqadii aad ka weys aad fariisatay dhibkeeda waa garan waana dareemaysaa waa laga dareemay xaafadda aad iyo aad aa looga dareemay nin weynaan ahayn magaaladii taga shaxaad gacanta u taagay noqota marka nin facaa baabuur wada haddaa tira hebel ohe maanta xaalad waa xuntay soo taagana dhibkeeda waa garanaysaa marka wallahi alxamdulilah kolleyto ilaahay saddex sabti si iskulamataa la yihiene ilaahay baa erida furi doona insha allah ilahay xaggiisa khayra kallo ka filanayna wallaahi labadii bilood ugu dambaysaba ha ugu darnaatay laakiin muddo waa soo taagneed labadan bilow ugu dambaysane gaadiidley gaadiidkeedii waa dhigtay nin naftiisa huray besaa wadada maro marka aad iyo aad ay aqabada u taagantaha labadan bilow u dambaysay labadii bilow u dambaysay saddex darawal ayaa wadadan lagu dilay adiga naftigaada waa ka warqabtaa qof aanan ogeyn ma jirto nin maskiin oo saake ilmihiisa u shaqo tagayoo beriis raadin oo masaafur oo dariiq saarana xabad la yskaga dhufta marka alxamdulillah laba qofoo ka wada hadlaysana aysan jirin marka ilaahay wuxuu keeno kolleyta waa xamdi aan leehay kolley aan intaasaan dhihi karaa arrintunya wayba sabab lankadhigay shacabka gurceel oo dhowaan hubgalantan gale haana sayta oo sababtay in dad dhalinyaro badan iyo isbaarooyin dhikadaan